wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose ka daafurtay tababar ku saabsan ka hortagga khilaafyada bulshada, dhiirigelinta nabadeynta iyo dhismaha golaha deegaanka. tababarka ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada ururada dhalinyarada ururada haweenka iyo waxgaradka xasan cabdi xaashi duqa degmada dhoobley oo daafuray tababarka ayaa ka waramaya cashirada lagu baran doono tababarka isagoo ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka cashirada lagu baran doono oo laga hadlayo ee, ka hortagga khilaafaadka bulshada dhexdeeda ah iyo dhisidda dhiirigelinta nabadda iyo dhismaha bulshada runtii waa dowlad dhisidda iyo muxuu golaha deegaanka si loo dhisi lahaa adigu waa dowlad dhisid weeyaan Ee, waxaa marti inoo maanta oo inala jooga howlwadeenno iyo muxuu ahaaye ee, saraakiil ka socota wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland waxaa insha allahu tacaala intaa aan wada joogno aan ka faa'iidaysan doonaa khibradooda iyo macluumaadka noo wadaan waana muxuu ahaye arrin aad iyo aad muhiim u leh oo bulshada muhiim u leh oo degma ahaan muhiimad gaara noo leh inaan ka faa'iidaysano muxuu ahaye mawduuca isaga ee ka hortagga khilaafaadka bulshada iyo dhiirigelinta nabadda iyo dowlad dhisidda golaha deegaanka weliba khaasatan arrimahaas insha allahu tacaala waxaan rabnaa intay socdaan inaan ka faa'iidaysano oo aynu muxuu ahaye weelayno oon ku dhaqanno haddii la yidhaahdo wixii fikira innaga mataqaanaaye aan haynana inaan ku biirno muxuu ahaa wasaaradda oo aan ina dhegeysanaya insha allahu tacaala Eh, soo dhawaada ana- degmada dhoobley oo ah degmo cusub ahna degmooyinkii intii muxuu ahaye burburku uu jiray ku talaabsatay muxuu ahaye horumarka aadka u weyn Eh, ahna muxuu ahaye magaalada labaad ee aan dhihi karo eh, gobolka jubbada hoose waxay ciyaaraysa hadda kaalinta labaad iyadoo muxuu ahaye sanadkii hore bishii lixaad loo aqoonsaday inay tahay degmo cusub Eh, halkan waxaa fadhiya labeentii bulshada iyo dadkii waxgaradka ahaa oo qaybaha kala duwan ka kooban hadday noqon lahayd culimadiinkii hadday noqon lahayd odayaashii waxgaradka ahaa hadday noqon lahayd dhalinyaradii hadday noqon lahayd muxuu ahay haweenkii iyo gabdhihii dhammaan way ku dhantahay bulshadii muxuu ahay qaybaheedii kala duwan insha allahu tacaala waa idinka dhegeysan doonaa waana muxuu ahaye idinla tacaawinaynaa oo wixii aad noo keentaan insha allahu gacmaha iyo afka waan ku qabsan doonaa haddii la yidhahdo waanan ka qayb gelaynaa si firfircoon ayaan uga qayb qaadan doonaa